wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka duhur maantaan idiinaynu kuwooda ugu waaweyn
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya israsaaseyn ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex martay qaybo ka mida magaalada muqdisho ciidaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey mooshin qaaraan aruurin lagu sameynayo dowladda turkiga uu saameeyey dhulgariir xooggan uu ku dhuftay waddankaasi
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta toogatay laba askari oo siyaabooyin kala duwan dilal uga geystay magaalooyinka muqdisho iyo balcad
shir madaxeedka midowda afrika oo maanta ka furmay maanta furmaya iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgelaya warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay madaafiic culus oo maalintii afariyo tobanaad ka soconaysa magaalada laascaanood
akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon lagu dilay dalka maraykanka iyo dableydii weerarka geysatay oo gacanta lagu dhigay iyo tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay turkiga oo kor u dhaaftay soddon iyo sagaal kun halka siiriyana uu gaaray shan kun iyo siddeed boqol oo dhimasho ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna duhurnimo haatanna warkii dunida oo dhan
haddii aan ku biloawno isrisaaseyn ayaa ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya goordhow ku dhex martay magaalada muqdisho wararka ayaa waxay sheegayaan in isrisaaseyntaani u dhexaysay ciidamadan ka wada tirsan kuwa dowladda iyadoo ay socotay daqiiqado kooban isrisaaseyntan ayaa la sheegay inay dhex martay ciidamadan ka wada tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga waxaana ay ka dhacday aagga isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho dad la hadlay warbaahinta dalsan ayaa sheegay in risaaseyntan ay bilaabatay gadaal markii ciidamada militariga uu watay gaadiid nuuca cabdibilaaha loo yaqaano ay damceen inay xoog ku maraan bar kontarool oo ku taalla isgoyska siinaay oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya dhawaqa risaasta isdhaafsanayeen dhinacyadaha ayaa laga maqlayay degmooyinka boondheer ee warta nabadda iyo yaaqshid waxaana la sheegay in isrisaaseyntan ay ka dhalatay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac walow aanan la helin faahfaahinta tirada rasmiga ee ku aadan dadka ku waxyeeloobay isrisaaseynta dhex martay ciidamadan ka wada tirsan kuwa dowladda
baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen mooshin qaaraan loogu sameynayo dowladda turkiga ee aan walaalaha nahay oo uu saameeyey dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay waddankaas kulanka baarlamaanka intiisa badan maanta waxaa lagu lafaguray mooshinka iyo sida qaaraanka looga qeyb qaadan karo waxaana guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalku uu faray guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay ka wada qeyb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka dalka turkiga ee uu saameynta ba-an ku yeeshay dhulgariirka dhulgariirkan oo geystay khasaarooyin fara badan ayaa weli waxaa jira baadi goob lagu sameynayo dadka weli la la-yahay dhimasho iyo nolol intaba waxaana weli soconaya baaritaano laga sameynayo dhismayaasha burburay hoostooda
saakay anigii guddoomiyaha xafiiskan kusoo wada shirnay sida aada la socotiin waxaa dalka turkiga ka dhacay dhulgariir walaalaheena turkiga dhibaato badanaa gaartay dhimashadu waxay maraya afartan iyo kow kun sida aada la socotiin dhaawacan wuu ka badan yahay marka gurmadaa socday maalmahan ganacsato shacab hay-adaha dowladdan sidoo kale gurmaday sameeyeen ee ugu horeyso xukuumadda oo iyo shaqaalaha dowladdaba xukuumadda waxaan ka wadaa golaha wasiirada shaqaalaha dowladda ciidamada hay-ad walbo qeybtooda ay soo bandhigeen maanta annaga baarlamaankii soomaaliya gaar ahaan golahii shacabka waxaan rabnaa inaan maanta gurmadkaas waxaan kaqeyb kaga qayb qaadan karno walaalaheena turkiga maadaama ay noo soo gurmadeen inaan qeybteena ka qaadano marka annagay naga go-daa intaan bixin karno waa hal bil mushaarka oo dhan ma aha percentage yar waaye marka xildhibaano dhowraa siin doonaa oo soo jeedinayo arrintaas si aan ugu caawino walaalaheena turkiga marka inaan ka qayb qaadano horta diyaar ma unahay aadaa umahadsantihiin golihii shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato gurmashada walaalaheena turkiga ee dhibaatada ay gaartay waana golaha shacabka waa mahadsan yahay
gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi abshirow ayuu ahaa maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maanta toogatay laba askari oo siyaabooyin kala duwan dilal kaga geystay magaalooyinka muqdisho iyo balcad sida uu faahfaahinta amuurtan ku eegayo waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka oo sabti ah waxa ay xukun dil toogasha ku fulisay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda oo laba ruux u kala dilay degmooyinka balcad iyo xamarweyne ee gobolka shabeellaha dhexe iyo banaadir maxkamadda ayaa xukunka dilka ku fulisay qaasim ducaale cabdi oo horay u dilay abuukar maxamed sheekh nuuraani aabirimo oo ahaa ganacsado danyar ah kaasoo lagu dilay muran ka dhashay lacag canshuur ah oo askarigaas uu ururinayay oo shan kun oo shilin soomaali ah sidoo kale maxkamadda ayaa dil toogashaa ku fulisay xasan juulla shaakir oo isna dil u geystay cali taliye cariif oo ahaa darawal mootobajaajla ah waxaana falkaas uu ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim ducaale iyo xasan juulle ayay maxkamaddu horay xukun dil toogashaa ugu riday deble dowladda hoose qaasim ducaale cabdi waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum abuukar maxamed sheekh nuuraani aabarimo taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii koowaad laba kun saddex iyo labaatan sidoo kale dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane xasan juulle shaakir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum cali taliye cariif maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow deble dowladda hoose xasan juulle shaakir labo deble dowladda hoose qaasim ducaale cabdi wabilaahi towfiiq
codkaas gudoomiyaha maxkamadda wuxuu u dambeeyey warkii waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir shir madaxeedka midowda afrika ayaa maanta furmaya iyadoo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay shirka sida uu ku waramayo waryaheena maxamed cabdiraxmaan maalin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray adis ababa halkaasi uu kaga qaybgalayo meertida soddoniy lixaad ee shirweynaha ururka midowda afrika shirweynaha oo ay ka qaybgalayaan hogaamiyaasha dalalka afrika iyo madax kale ayaa waxaa looga araysanayaa dib u habeynta ururka midowda afrika hirgelinta hiigsiga ururka ee sanada iyo wax kaqabashada caqabadaha kala duwan ee qaaradda afrika wajahayso oo ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada ee argagixisada madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka qaaradda afrika iyo dadaalada dowladda soomaaliya ee ku wajahayso la dagaalanka argagixisada guulaha laga gaaray dib u xiranta deegaanada iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga heer gobol wafdiga dowladda soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugan yahay adis ababa waxa ay kulamiyo dooceedyo la yeelan doonaan hogaamiyaasha dalalka afrika iyo madaxda kale ee ka soo qaybgalaysa shirweynaha midooda afrika
walo dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeymo maalintii afariyo tobanaad ku dhaceyso magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faahfaahino ayaa laga helayaa tiro madaafiic ah oo maanta mar kale lagu duqeeyo xaafado ka mid ah magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay ka taagan tahay xasarada u dhexeyso ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaafiicdan lagu eedeynayo ciidamo ka tirsan kuwa somalilan inay ku garaacayaan gudaha magaalada inta la xaqiijiya hal qof ayaa ku geeriyooday duqeyntii maanta tiro dhaawacyaha ayaa lasoo warinayaa wararku waxay sheegayaan sidoo kale aroornimadii hore ee saakay in xaaladdu ay degneed balse barqanimadii maanta lagu garaacay tiradaasi madaafiicda ah xaafadaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool maamulka somalilan oo dhowr jeer ka hadlay dhacdooyinkan duqeymaha ee lagu garaacaya xaafadaha magaalada laascanood ayaa iska baryeelay isagoo ku eedeeya dagaalamayaasha al-shabaab inay duqeynayaan xaafadaha magaalada laascanood magaalada laascanood afar iyo toban maalmood oo xiriir ayaa gashay colaada ka taagan ee u dhexeysa dadka deegaanka ee diidan maamulkaasi kana horyimaaday dilal haldoorka magaalada lagu geysanayo gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool
akhbaaraadka wararka soomaaliya ka baxsan haddii aynu eegno dad ayaa lagu dilay dalka mareykanka iyadoo dhinaca kalena dableydii weerarkaasi geysatay gacanta lagu soo dhigay wararka aan ka helayno dalka mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay gacanta ku dhigeen shaqhsiyaad markaasi lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilka dad lagu dilay gudaha dalka mareykanka dadka lagu dilay toogasho ka dhacday gobolka lagu magacaabo missisipi ee ku taalla koonfurta dalkaas ayaa waxaa shalay oo jimco ahayd lagu dilay lix qof xilli madaxweyne joe biden mar kale uu ku baaqay in la adkeeyo sharciyada xayiraada qoryaha kadib toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday jaamacad lagu magacaabo michigan state university ee ku taalla gudaha mareykanka booliiska gobolkaas waxa ay sheegeen inuu nin hubaysan toogasho ku dilay qof ku sugnaa baqaar ku yaala degmada yar ee lagu magacaabo arkabuta kadibna dableedu ay gudaha usii galeen halkaas oo ay ku dileen tiradada
ugu dambeyntiina soddon iyo sagaal kun lix boqol toddobaatan iyo laba qof ayaa ku dhintay dhulgariirkii turkiga halka wadanka suuriyana dhulgariirka dadka ku geeriyooday ay gaareen shan kun iyo sideed boqol oo ruux inka badan afartan iyo shan kun oo qof ayaa ku dhintay wadar ahaan labadaasi dal inkastoo aanay weli wax iska bedelin maalmahan tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka dalka syriya taasi oo lasoo warinayay in tirada ay ka badan tahay shan kun iyo sideed boqol oo qof dalka turkiga weli waxaa la baadagoobayaa dadka weli ka hoos xaniban dhismayaasha iyadoo ay socdaan weliba dadka sidii loo baadagoobi lahaa iyo soo saaristooda laba kun lix boqol iyo afartan dhimasho ah ayaa qeyb abaartamentiha laga soo wariyey kadib dhulgariirkii lixdii bishan ka dhacay wadanka turkiga guud ahaan warkii duura aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho khiyaartana dhegeysata ahayd duhurka maanta hawaanaga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel